habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa habeen sabtiya bisha aktoobarna waa koob iyo soddonka sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gagaaban sagaal iyo tobanka iyo lix iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka ku yaala geeska afrika qaarkood taleefanada gacanta iyo bogga internetan ku leenahay ee ciwaankaygu yahay v o a somaali com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira u daadihinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo maxamed colaad xasan
qodobada aad idaacaddeena fiidnimo dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mida wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo ka hadlay dhismaha guddiga farsamada ee maamula samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe
arrinta ku saabsan awood qaybsigu waxay noqon doontaa haddii ilaa iraan markii la gaaro ergooyinka iyo baarlamaanka wixii hadda ka horreeya laakiin waxaan waxay ku salaysan yihiin dadka dega gobolka oo si siman uga qayb galay guddigii farsamada ayaa waxaa loola dhaqmay sida inuu yahay baarlamaanka iyo maye inaanaan waxba samaynin oo laba bilood ay nagu qaadatay dhaqaaqeedi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo marti ku ah barnaamijkeenna martida mikrofoonka ayaan sidoo kale idiin haynaa waxaan leenahay oon taagannahay war annaga xilligii nala doorta waa dhammaaday fursad kale dadka aan siino madax kale ha doorteen ama annaga hana soo celiyeen laakiin waxaan rabnaa oon dadka soomaaliyeed mabda'a yacni muhiimkaa oo dadku inay fahmaan u baahan waxay tahay waxaan la taagannahay dadka soomaaliyeed fursad kale ha la siiyo waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee diyaaraddii ku burburtay masar barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
wararka ka imaanaya gobolka bakool ayaa sheegaya in dagaal culus uu saaka salaadii subax kadib ka dhacay deegaanada garas weyne iyo mooragaabey oo u dhow degmada xudur ee gobolka bakool dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalku ku bilowday weerar ay ku soo qaadeen maleeshiyada ururka al-shabaab fariisimo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa ethoobiya dadka deegaanka ayaa sheegay in la maqlayay qaraxyo waaweyn iyo rasaas xooggan oo socday muddo ka badan hal saac saraakiisha dowladda ee gobolka bakool ayaa sheegay in ilaa iyo dhowr iyo konton qof ay ka dileen maleeshiyada al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday labaatanemeeye kalena ay ka dhaawaceen aadan cabdi abaarey gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa v o a u sheegay in dhinacooda ciidamada dowladda uu dagaalkaasi kaga dhintay hal askari afar kalena ay kaga dhaawacmeen ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashada saraakiisha dowladda ee ku sugan gobolka bakool
diyuurad kuwa rakaabka oo ay saaraayeen in ka badan laba boqol oo dalxiise oo ruushka u dhashay ayaa ku burburtay buuraha gobolka sinai ee dalka masar warar horudhaca oo soo baxaya ayaa sheegaya inaysan jirin cid ka badbaaday shilkaasi dayuuradeed diyuuraddan oo ka duushay magaalada sharmalsheekh ayaa burburtay soddon daqiiqo kadib markii ay hawada ku jirtay iyadoo kusii jeeday magaalada sent petersburg ee dalka ruushka waxaana saaraa laba boqol toddoba iyo toban rakaaba oo ay ku jireen toddobiyo toban caruura iyo toddobada shaqaalaha diyaaradda ah shaqaalaha gurmadka oo goobta gaaray ayaa sheegay in diyuuradda ay cadcad u kala go'gooday oo dhinaca dambena uu dab ka qabsaday ugu yaraan toddobiyo labaatan qof ayaa ku dhimatay boqol iyo afartan iyo shan kalena way ku dhaawacmeen kadib markuu dabqabsaday goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada bujarest ee caasimadda u ah dalka romaniya boqol afartan iyo shanta qof ee dhaawacu soo gaaray ayaa la geeyey isbitaalada iyagoo laga daweynayo qaybo ka mida jirkooda oo gubtay dabkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay qarax ka yimid bulolayd balse wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in aan arrintaasi caddayn loo haynin holoca dabkaasi ayaa argagax geliyey dadkii halkaasi ku caweynayey oo ciyaaraya ciyaarta qoobka ciyaarta taasoo keentay in dadku markii dambe ay isku buurtaan albaabka laga baxo booliska dalka romaniya ayaa bilaabay baaritaan ku aadan waxaa rasmiga ah ee sababay dabka halkaasi ka kacay
halkaad warkaasi ka dhegaysaneyseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington guddiga ay dowladda soomaaliya dhowaan u magacowday la tacaalidda fatahaadaha iyo waxyeelada laga baqanayo in dabaylaha elniino ay gaarsiiyaan dalal geeska afrika ku yaalla oo ay soomaaliya ka mid tahay ayaa wada safaro ay xaaladaha ugu kuuragalayaan guddigan oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carti qaalib oo horey u booqday beledweyne ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo xarunta gobolka baay waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo soo diray
xubnaha wafdigan oo uu horkacay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk soomaaliya maxamed cumar carte ayaa magaalada baydhabo waxay kulan kula yeesheen mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo uu ka mid ahaa madaxweynaha maamulkaasi shariif xasan sheekh aadan waxay labada dhinac ka wada hadleen xaaladaha rabaabka xooggan ee ka da-aya gobollada koonfur galbeed iyo khasaaraha ay geysan karaan adkaynta amniga iyo in la furo waddooyinka koonfur galbeed ee go'doonsan gaar ahaan waddada dheer ee xidhiidhisa muqdisho iyo baydhabo kulanka markii uu soo gebagaboobay ayay mas-uuliyiinta labada dhinac shir jiraa'id ku qabteen magaalada baydhabo shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ugu horreyntii shirka jaraa'id ka hadlay isagoona sharaxaad ka bixiyey waxa ay ka wada hadleen wafdiga xukuumadda ka socday ee baydhabo soo gaaray ra-iisul wasaare soo dhowow baydhabo janaay runtii imaashaagan aad iyo aadaan ugu faraxsanahay xaaladda hadda aan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada madaxda oo kumeel gaarka ah baydhabo xaaladda nabadgelyo waa degan tahay roob badan ilaahay waana siiyey xaaladda maanta un dareenka la qabo inuun roobabkan iyo fatahaad iyo wax ku beera wax ku reebaan unba hadda laga cabsi qabaa hadde taasna waxaan ka wax rajaynaynaa mar haddii aad timid dowladda dhexe inay tillaabooyin ay ka qaado ama diyaargaroow ilaahay unbaa horta naga bixin kara laakiin laga diyaargaroobo haddii ay arrimahaas ay wax soo siyaadaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk maxamed cumar carte oo isna shirka jaraa'id ka hadlay ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey ujeeddada baydhabo ay u yimaadeen runahaantii waxaan halkan u nimid saddex arrimood saddex ujeeddo ujeeddada ugu horreysa sidaad ka dhawaasisay midana madaxweyne waxa weeyaan inaanu idka wareysanno oo xaalkiina ogaano maadaama aan guddi heer qarana aan sameynay oo ka hortaga aafada ama masiibooyinka laga baqayo inay keento oo la saadaalinayo fatahaadda taas ayaan rabnay markaas sidii looga wada shaqayn lahaa ujeedada labaadan u nimidna waxay dabcan sidii xoojinta amniga iyo nabadgelyada oo ah yani nabigeenu calai salatu salaam waa kii yidhi alamnu waaliimaan amaanka tilmaamayay marka in amniguu ka horreeya mar walbaba iimaanka ta saddexaad ee aan u nimid weliba khaasatan gaar ahaan intaanan ka bixin taas gaar ahaan weliba waddadan baydhabo iyo xamar sidii loo furi lahaa ilaahaydankii inaan ka wada shaqo imaatanka wafdigani ka socday xukuumadda oo waxyaabihii ay ka hadleen ay ka mid ahaayeen roobabka xilligan da-ya ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka baay ay si weyn uga da-ayeen roobabka deyrta beeralayda iyo dadka qaar ayaa cabsi ka qaba roobabka da-aya haddii ay sii socdaan inay khasaaro geysan karaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
sidii warkaba aad ku maqlayseen dayuurad kuwa rakaabka ah oo ay saaraayeen in ka badan laba boqol oo dalxiise oo ruushka u dhashay ayaa ku burburtay buuraha gobolka sinaai ee dalka masar warar horudhaca oo soo baxaya ayaa sheegaya inaysan jirin cid ka badbaaday shilkaasi dayuuradeed wariyaha v o eda edward yerenian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira cabdiraxmaan xuseen furro stuudiyagu heliya ayaa inoo soo jeedinaya mahadsanid colaadow masiibada dayuuradda ruushka ee ku burburtay magaalada dalxiiska loo taga ee dalka masar ee sharmasheekh ayaa tii ugu xumayd ee dalka masar ka dhacda muddo laga joogo toban sano kadib markii diyaarad laga lahaa dalka faransiisku ay ku burburtay badda cas ee dalka masar sannadii labadii kun iyo afarti ra-iisul wasaaraha dalka masar shariif ismaaciil ayaa sheegay in markii uu soo gaaray warka burburka diyaaradda ruushka uu booqasho ku marayey magaalada ismaaciiliya ee dalka masar ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in koox farsamaa oo baarayaal oo ka socda dalka masar oo garab ka helaya safaaradda uu ruushka ku leeyahay dalkaasi masar ay baaritaan ku samayn doonaan wixii dhacay qaar ka mida telefishinada ka howlgala dalka masar ayaa soo tabiyey in la helay sanduuqa xogkaydiyaha diyaaradda ee loo yaqaana black box weli mahudaawi oo horey u ahaan jiray sarkaal ka tirsanaa wasaaradda hawada ayaa telefishinka ku hadla afka xukuumadda masar u sheegay in coduubayaasha shirka laga haga diyaaradda ay muhiim u yihiin baaritaanka la samayn doono
الصندوق الاسود دايما بيقول كتير وتسجيل الكابينه برضه بيقول كتير فمن المهم جدا استخلاص baarayaasha dalka masar ayaa go-aan ka gaari doona wixii dhacay kadib markay baaritaan ku sameeyaan cuduubayaasha saarnaa diyaaradda burburtay madaawe ayaa sidoo kale sheegaya in xiriirkii dhex maray duuliyaasha diyaaradda iyo hagayaasha hawada dalka masar uu sidoo kale muhiim u yahay baaritaanka la samayn doono diyaaradda dhacdo nooceedu yahay airbus ayaa waxaa iska lahayd shirkad ruush oo la yidhaahdo kala mafia ee taasoo ka soo kicintay magaalada sharmasheekh ee dalka masar kuna sii jeeday magaalada st peterburg oo ah magaalada labada ugu weyn dalka ruushka ka hor intaan laga waayin raadaarka laga hago hawada ee markii dambena laga warhelay inay dhacday iyadoo diyaaraddaasi dhacdana ay saarnaayeen rakaaba oo ka mid ahayeen caruur toddoba kalena ay hayeen shaqaalihii diyaaradda burburtay afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee dalka masar dr khaalid muhaadi ayaa sheegay in gawaarida gurmadka halkaasi loo diray si ay gacan ugu geystaan gurmadka masiibada halkaasi ka dhacday
تم دفع ب 50 سيارة إسعاف لمطار شرق و30 سيارة إسعاف لمطار كبريت بالسويس wuxuu sheegay in sideed gawaari oo gurmad ah loo diray goobta ay diyaaraddu ka dhacday islamarkaana magaalooyinka ka agdhow goobta ay diyaaraddu ka dhacday loo diyaariyey inay isbitaalada heegan geliyaan si ay masiibadaasi ula macaamilaan telefishinka la yidhaahda al carabiya ayaa soo tabiyey inaysan jirin cid ka badbaaday shilkaasi isagoo sheegay islamarkaana soo saaray muuqaalka diyaaradda oo cadcad u kala taala dhanka dambena uu dab ka qabsaday madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa sheegay in dalkiisa maalinta beritaa laga qaban doono maalin baroodiiqa oo loo samaynayo dadkii ku dhintay masiibada diyaaraddaasi laga leeyahay dalka ruushka warbixintii wariyaha v o eda idwad iraanin oo kasoo diray magaalada qaahira cabdiraxmaan xuseen furre stuudiya guhele ayaa inoo soo jeedinayay
waa tahay mar kale fiid wanaagsan habeen wanaagsan waxaad dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo si wada jira u daadiinayaan maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre waxaa soo baxaya walaac ay qabaan qaar ka mida siyaasiyiinta aqoon-yahanada odayaasha dhaqanka ay ka qabaan guddiga farsamada ee maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo dhowaan ay dowladdu ku dhawaaqday wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayaa ka jawaabay walaacaasi oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shir ay saddex maal shir saddex maalmood socon doona oo ay leeyihiin wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada dalka ka dhisan iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya waryaheena magaalada muqdisho jacfar kukay ayaa warbixintan soo diray
wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowaa oo markii ugu horreysay ka hadlay arrintaasi ayaa xusay in qaadashada go'aankaasi ka beddelan kii heshiiska iskudarka labada gobol lagu saxiixay ay ku kalliftay buuq fara badan oo dhammaan waayey oo ay sabab u tahay dhinacyo fara badan oo tiradaasi lasii kordhiyey ku qanci waayey laba bilood oo dhan waxaa suurogeli weysay in guddi farsamo oo macquul ah la sameeyo sababaha la xidhiirana waxay ahayd ayadoo dadku ay u qaateen in guddiga farsamadu uu yahay sidai uu yahay baarlamaanka matali doona dowlad goboleedka la dhisi doona markii koowaad heshiiska waxaan ku saxiixnay in koob iyo soddon ay noqdaan markii wasiirradii iyo wixii aan isku soo dhammaadeen waxay noqdeen wixii aan isku soo dhoweynay afartan iyo saddex kadib haddana waxay noqdeen in dad aad u badan aysan weli
beelaha qaar ayuu sheegay wasiiro dawaa in ay fahmi waayeen ujeeddada iyo hawsha guddiga farsamada kuwaasoo u qaatay in baarlamankiiba uu yahay inkastoo ay jiraan beelo ka maqan guddigan lagu dhawaaqay haddana wasiirka arrimaha guduhu waxa uu tilmaamay in dhammaan beelaha dega goboladaasi waa hiiraan iyo shabeellada dhexe ay si siman oo min hal xubinna ugu jiraan albaabka awood qaybsiga guddiga farsamaduna uu sidaasi ku xidhan yahay in uu noqdo guddi farsamo dhammaan beelaha dega gobolkana si siman looga qaybgeliyo arrinta ku saabsan awood qaybsigu waxay noqon doontaa haddii ilaa iraa markii la gaaro ergooyinka iyo baarlamaanka wixii hadda ka horreeya laakiin waxaan waxay ku salaysan yihiin dadka dega gobolka oo si siman uga qaybgalay waxaan rabaa mar kale iyo mar kale inaan u caddeeyo dadka ka qaba concerns meesha waxaa yaallay laba arrin in baarlamaankii aan hadda qaybino ayadoo shirweynihii la qaban oo waxba la qaban sababtuna waxay tahay guddigii farsamada ayaa waxaa loola dhaqmay sida inuu yahay baarlamaankii iyo maye inaanaan waxba samaynin oo laba bilood ay nagu qaadatay dhaqaaqeedi go'aankaas kadib waxaan gaarnay wasaaradda arrimaha gudaha ay go'aan ku gaartay in hore loo dhaqaaqo dhammaan dadka gobolkaas dega min hal xubin la siiyo laakiin awood qaybsiga saxda ah iyo sida la kala yahay ay noqoto markii aan gaarno heerka baarlamaan qaybsiga dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa maanta muqdisho ka furay shir socon doona muddo saddex maalmooda oo ay ka qaybgalayaan dhammaan wasiirada arrimaha gudaha maamul goboleedyada afarta ah ee ay dowladdu aqoonsan tahay iyadoo ujeedka ugu weyn uu yahay in la isla meeldhigo habka ugu wanaagsan ay dhinacyadaasi isku kaashan karaan ayaa waxaa kaloo looga hadli doonaa qodobo fara badan oo wasaaradahaasi howlahooda ka mid a sida uu ku waramayo cabdiraxmaan xuseen odawaa shirkan maanta halkan aan ka furnay ee wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada ay isugu yimaadeen iyo wasaaradda federaalka ah in looga arrisanaya sidii looga wada loo wada laysu kaashan lahaa horta qodobka koowaad qodobka labaadna looga arrinsan lahaa arrimaha laba kun iyo lix iyo tobanka qodobka saddexaadna looga arrinsan lahaa arrimaha dabaylaha iyo roobabka la filayo inay waddanka ku soo kordhaan oo haddana bilowday runtii oo elninada sidoo kale kulankan la mid oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayna kasoo qayb galeen qaar ka tirsan wasiirada maaliyadda maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa isla muqdisho lagu qabtay wasiirka maaliyadda soomaaliya maxamed ibraahim aadan fargeeti oo kulanka furay ayaa ka hadlay ujeedkiisa isxog waraysi iyo wadatashi kaasoo looga gogo leeyahay inaan maaragtay ummaddeen u khidmayno inaan isla jaan qaadno oo maaragtay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay mas-uuliyad naga saaran tahay maadaama waddanku uu federaal noqday mas-uuliyaddii ayaa kala qaybsamaysa moogiin khidmadihii lanaga rabay iyo maaragtay horumarkii lanaga rabay ka dowlad ahaan weli waa sideedii muwaatin kastoo soomaali ah wuxuu naga filanayaa waxaan laga filanayaa inaan keenno waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey dardar ku socday kulammada noocan oo kale ah oo ay yeelanayaan madaxda dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada waxaanay dadka qaar rumaysan yihiin in sii kala jeedkii maamulada dalka ka jira uu meesha ka sii baxayo jacfar kukaay v o a muqdisho dhinaca kale dadka aan ku qanacsanayn guddiga farsamada maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa ka mid ah gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdifitaax xasan afrax oo ka mid ahaa saxiixayaasha maamul samaynta labadan gobol waryaheena xuseen xasan dhaqan ayuu ugu warramay magaalada beledweyne wasiirka arrimaha gudaha wuxuu sheegay inuu la tashi la sameeyey saxiixayaasha heshiiska saxiixayaasha heshiiskan ka mid ah aniga waa qalad wax tashi oo nalalkala sameeya hadda ka horna ma jirto haddeerna ma jirto uun sidii dadweynuhu uga dhagaysanayn waxaan idaacadaha ama ay uga arkeen usaydada ayaan u aragnay tilaabtaasaan qaadi rabaana nama dhihin namana soo ogeysiin waa go-aana si keligiisu u ahaa iyo wasaaradda kolley tabana go-aankaasi waxa uu ku dhisay iyo bulshada jawaabta ay ka bixinayaan waxa uu uga dhigi doono mubarir ama uu ku qanci doono waa mid asiga u taalo okay haddii aad ka mid ahayd saxiixayaasha dhismaha maamulka labadan gobol waxyaabihii aada saxiixday maxaa ka mid ahaa haddii arrimahan aadan war ka hayn annagu waxaan saxiixnay kow inaan bulshada ugu wakiil ahayna labadaasi gobol in maamul loo sameeyo kuna qancinay bulshada halkani in badan wakti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan iyo wadahadal badan iyo soo jeed badan uu nooga baxay sida aan bulshada ku qanci lahayn ay dhacdo in labadaasi gobol bulshooyinka ku dhaqano ay isla qaataan in ay samaystaan maamul laakiin caqabad ayaa ka hortimida caqabadan kaleeto sidii lagu leexi lahay u baahanta n war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ku qoran markuu arkay wadatashin uu la sameeyey saxayaasha heshiiska maamulka labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe in tallaabada uu qaaday waan ku arkay sidaa waa ku qoran tahay laakiin wax la tashiya aniga shaksiyan ilama samayn mana is arag gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexena sidoo kaleeta uu ii sheegay maraan isla hadalna iyo rag fadar badan oo saxiixayaasha ka mid ah waxaanuna kulal iyo qabow midna ma laha sida aniga filaayo laakiin dadku bulshada inay dareenkooda muujiyaan waa waajib annagu waxaan inaan ku ogeyno waxay in kaleetan inaan sheegnahay waa waajib marka ugu dambeyn maxaad ku tali lahayd tallaabada iyo habka loo marayo dhismaha maamulka labada gobol wallah waxaan ku talinaya waxgarad ay leeyihiin dadka gobolladan joogaa waxgarad waliba qaaliyahay leeyihiin oo dhaqan waxgarad waxay leeyihin aqoon-yahan waxgarad waxay leeyihiin isheeg siyaasiyiinay leeyihiin dad fudud maaha in la garto oo caqligu soo laabto oo dadkaas garashada leh loo soo celiyo hawsha
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo u warramaya waryahayaga xuseen xasan dhaqane haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofonka ridwaan xaaji cabdiweleh ayaa magaalada london ka soo diray
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlayno sida ay ku suura geli karto in dadka soomaaliyeed ay qayb uga noqdaan wadatashiyada looga arinsanayo mustaqbalka soomaaliya ee sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka iyo caqabadaha hadda haysta dowladda soomaaliya barnaamijka anigoo ridwaan xaaji cabdiweli ayaa idinla socodsiinaya waxaana marti ku ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud marka hore kusoo dhowow barnaamijka mudane madaxweyne waa dhawaay ridwaan aad iyo aadaa umahadsantahay waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo arrimaha labada kun iyo lix iyo tobanka dabcan waxaan la soconnaa in dhowaan magaalada muqdisho aad kusoo gebagabayseen shirkii looga arrinsanayay mustaqbalka soomaaliya ee labada kun iyo lix iyo tobanka laakiin dad badan ayaa waxay shaki ka qabaan in dowladdaadu ay daacadnimo ka muujinayso islamarkaana si hufnaani ay ku jirto ay wax u dhici karaan marka arrimahaas see u aragtaa dabcan dee annaga dabeecadaha dalkeena iyo dadkeenu maanta ku sugan yihiin in la kala shaki qaba iyo in maxaanku irahdaa cabsi badan la qaba iyo waxyaabahaas oo dhami noloshay kamid yihiin wax hadda anagu aan aada uga cabsanayna ama shaki uga qabno maaha laakiin dee dalka inaan iyo dadkaba inaan ka keenno shakigaas iyo cabsidaas oon kalsooni gelino dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego annagu waxaan wadnaa howl aan hore loo soo qabanin oo maxaanku irahda dalka ku cusub oo ah nidaamkii dowlad dowladuhu ay isu badbedelayeen oo xukunka iyo awoodda mar walba muxuu ahay loo bedelayay oo qofkii yimaada loogu wareejinayo oo kii baxaya oo si nadiifa ku baxayay oo haddii uu joogayana si sharciyad loo nadiifa uu ku joogayay laakiin dhaqamadii sanadihii ugu dambeeyey soo jiray inaan ka gudbinaan rabnaa dalka marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed waxaasina waa waxaan hadda anagu samaysanayno gacanteena aan ku samaysanayno maalin walba meel baan joognaa shalay meelaan joognay meelihii shalay iyo dhaqamadii shalay aan kusoo dhaqanay aad iyo aaday u fiicnaayeen lianna maanta meesha aan joognayna keeneen laakiin maanta waxaa noo yaalla waxay tahay meeshii shalay meel kasii fiican inaan gaarno si meesha ugu dambeysa ee dalalka degan ee caadiga ah ee dimuqraadiyadooda ay dhaqan gashay ay joogaan aan u gaarno ma ku gaari karno bootin hal mar ah annagu waxaan ka shaqaynay in dalka dimuqraadiyadii iyo doorashooyinka lagu soo celiyo haddii duruufaha dalka ka jira sida si ugu fiicneed ayna gaarsiin waayeen sida si ugu fiican ee noo suurtagalka ah ayaan samaynaynaa marka dadka soomaaliya waan dareemi karaa laakiin waxaan rabaa inaan hal mid u sheego waxaan leenahay oon taaganahay war annaga xilligii nala doortay waa dhammaaday fursad kale dadka aan siino madax kale ha doorteen ama annaga hana soo celiyeen laakiin waxaan rabnaa oon dadka soomaaliyeed mabda'a yacni muhiimka ah oo dadku inay fahmaan u baahan waxay tahay waxaan la taagannahay dadka soomaaliyeed fursad kale hala siiyo fursaddaasi si midii mid ugu fiicneed inaanay noqonin waa suurtagal leanna duruufaha dalkeena ku sugaya ayaa sidaas hal qof iyo hal cod suurtagal ma ahan dhaan laakiin waxaan rabnaa doorashada soo socotahay mid ay dad aada iyo aada u tiro badan oo intii hore aada uga badan inay ka qayb galaan meelo badanoo awal doorashadu aanay ka dhici jirin markii annaga waad ogtahay dalka dibadiisa dowladaha lagu soo dhisi jiray sanadkii laba iyo laba kun iyo laba iyo toban waa laga yimiday dalka gudihiisaa lagu dhisay muqdishoa lagu dhisay markaan waxaan rabnaa dowladnimada in gobolada iyo degmooyinka iyo banaanka ay dhinac ka gaarto oo lagu soo dhisaan rabnaa haddana xamar keliya inaan joogno oo xamar lee lagu dhisa ma aha degmaan tegaynaa haddaan tegi weyno gobol aan tegaynaa haddaan tegi weyno dowlad goboleed aan tegaynaa meeshii aan tegi karna hadba inay tahay oo xamar aan ka bixino dadka banaanka jira gobolada iyo degmooyinka degan inaan fursad siino oo ay codka kusoo biiraan dadka soomaaliyeed hay-adaha dastuuriga oo ay leeyihiin inay ka qayb qaataan isbedelkoodaa la rabaa mandatekiina la siiyey waa dhammaaday kusii dheganaan mayno dadkaan usoo celinaynaa dadkaan fursad siinaynaa ama annaga hana soo celina ama kuwa naga fiican ha soo doortaan hadday soo doortaanna annagoo boqol kiiba boqol faraxsan oo shaqadii aan qabanay ku faraxsanaan muxuu ahay kuwaas yaan ku wareeji doonaa haddii mar kale baarlamaanka joogay iyo xildhibaanka joogay iyo maxaanku irahda wasiirka iyo kulla dib loo soo doortana way joogayaan muhiimadda marka waxay tahay dadka soomaaliyed inaan fahamsiina aan rabno dhaqanka xukunka in layska sii jooga ah oo qof ku fara adeega ah oo bilowga iyo curashada dictat dictatoriyadda ama xukunka ku fara adeega ahaan rabnaa inaan meesha ka saarno oo aan soo celino wixii aabayaasheenii hore ee lixdameeyadii joogay ay sameeyeen oo kalaan rabnaa inaan soo celino muhiimaddu waa taasaa ridwaan waa gartay laakiin madaxweyne waxaan filayaa dee weli inaad tahay musharax madaxweyne oo labada kun iyo lix iyo tobanka aad doonayso inaad mar kale soo noqoto haddii lagu doortaba laakiin waxaa dad badan ay isweydiinayaan inay dhaqan u tahay madaxda afrikaanku inay maadaama ay awoodda marka ay ku fadhiyaan inay soo noqon karaan oo ay wax maroorsan karaan marka inay cadaalad dhacdo oo wax aadan maroorsan ama xukuumadda ama dowladda hadda jirta aanay gebi ahaanba wax maroorsan yaa yaa xaqiijinaya
maxaaban u maroorsanaynaba waaban joognaaye waxaanba u loobin garayn karnay oon dadaal badan u geli karnay aan sii joognaanba dadaal badan u geli karnaa oo aan ka shaqayn karnaa marka dee waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed kalsooni waxaaban leenahayba yani aniga waxaan ku baaqayaa doorasho iyo nidaam cusub hala galo ayadoo dad badani ay aaminsan yihiin in madaxweyne mar yimid soomaaliya aanu soo noqonaynin aniga inaan soo noqday inaan joogo iyo muhiimadda ma aha haddii inaan joogo aan rabana siyaabo kaloo badanoo inaan joogo aan ku raadin karaa jirtoon ku raadin lahayn aniga iyo dadka mas-uuliyadda haaya intaba laakiin dee taas muhiimadeenu ma aha annaga waxaa muhiim noo ah waa dalka waxaa muhiim noo ah waa dowladnimada soomaaliya umaynan imaanin inaan boqortooyo dhisno soomaaliya dig dhaqankii dictator dictatorship waa ka dhammaaday kuma soo noqonayo soomaaliya dhaqankii qabiil wax maroogsanaya waa ka dhammaaday soomaaliya waa hore usoo sheegnay sida dictatoriyaduna shuuciyadii iyo waxyaabihii aan laga dhibka badnaayoo dhan way soo dhammaadeen dadka soomaaliyeed waa cusub inay u baryaan rabnaa oo ah inay marka dee shakigu waa un meesha in qofka ku doodayahay madaxweynuhu wishiisii ama dawladda ragga hadda jooga hogaanka waxbay qaban qaabsanayaan waa maxay dooqa ama muxuu ahaay mid wadada ka wanaagsan taa midaan hadda aan ku baaqna annagoo shakiga ka qabo mid ka wanaagsan haddii jirto ha noo sheego taas wanaagsan aan mar walba qaadanaynaaye tan hadda ku baaqnay waxaan u aragnay midii suurtagalkeed oo hadda jirto haddii ay jirto mid ka wanaagsanna dee wadatashi qaranaa furanah lasoo dhiga miiska lasoo saaro midaas wanaagsan oo muxuu ahay lasoo saaray aan qaadanayna anagu muxuu ahaay ma aha marka dadka soomaaliyeed shakiga ha layska yareeyo siyaasiyiinta qaarkood oo mar walba ka shaqeeya dadka inay shaki geliyaan inay cabsi geliyaan iyo maxaan ku idhaha wanaagga soomaalidu ay gaarayso inay xaqiraan iyo wado fiicanba inaan la aadin cabsida iyo shakigu waa waxa meesha aan joogna na dhigay haddii dadka soomaalida waxaan furnay madalaan furnay wadatashi qaran ah qofkii wadadaas aan ku baaqnay iyo wadooyinka aan soo weliba hal maahana in la isdoortaan ku baaqnay sida laysku dooranayana waxaa lasoo bandhigay wadiiqooyin isbarbar yaallo mid saddexaad iyo mid afraad iyo mid shanaad iyo mid tobanaad oo wanaagsan qofkii hayaay ha keeno waa laga doodaa waa lala qaadanaa ma meel gooni on dadka annaga aanan ku xabisno ku xirana aan rabnaahay ma jiro waa furan tahay waa bilowga dimuqraadiyadda wadadaas ha la qaado horaha loo socdaan qabnaa annagu aad baa u mahadsantahay madaxweyne arrimaha federaalka haddaan wax kaa weydiiyo soomaaliya dabcan waxa ay qaadatay nidaamka federaalka waxaa la dhisay dowlad goboleedyo ama maamul goboleedyo kuwo kalea la dhisi doonaa laakiin waxaa muuqataa in muddadii aad xilka hayseen aydan ku guulaysan in dadku ay bartaan waxa federaal la yidhaahdo iyo soomaaliya nooca federaalka ay qaadanayso weli aan la garanayn iyo dabcan waxyaabo fara badan oo arrimahan la xiriira marka sidee federaalka soomaaliya uu noqon karaa dadka soomaaliyeed sidee loo bari karaa federaalka iyo micnihiisa
fiiri dowladnimada iyo nidaamka dimuqraadiyadda lamaba dhihi lahayn hala isbedbedelo oo mar walba wax cusub iyo afkaar cusub iyo iyo dhiig cusub dowladnimada in la geliyo nidaamka federaalka waa bilow ma naqaano annagu maxaanku ihaha soddonkii sano dowladda ahayd iyo shan iyo labaatanka sano hadda aan joogno oo problemka siyaasadeed dalka uu ka jiraa midna annaga nidaamka federaalka maynaan aqoonin dowladnimadii soddonka sano ahayd ee lixdankii ilaa sagaashankiina dowlad aada tii rayidka ee lixdan iyo sagaalkii ku dhamaatay iyo tii kacaanka ee muxuu ahay sagaashankii dhamaatay intaba soddonkaas sano dowlad dhexe oo xoog badan basaan naqinay shuruucda dalka ka jirtoo dhan dowladdaas xooga badan oo dhexe u shaqeynaya hadda dadka soomaaliyeed haddii dhibaatadii dhacday awgeed meel intay isugu tageen ay dheheen bal aan isku dayna markaan aan qaadana nidaamka federaalka nidaamka federaalka dee muxuu ahay dhakhtar wax uu qoro oo inta la isu qoro maxaan ku dhahdaa daawo inta la qaato lagu biskooda ma aha waa wado la marayo wadadii bilowgeedii aan joognaa hadda caqabadihiisu waa badan yihiin aqoontiisu waa nagu yar tahay waayo aragnimadiisu waa nagu yar tahay meelo waxyaabo badan oo dhib uu leeyahay oo inaan ka leexleexino oo dhinaca fiican isaan u leexan ay u baahan tahay waxaasoo dhan waa xaqiiqo jirta cabsi badanaa dadka qaarkiis ka qabaa inuu dadku dalku kala qaybsamo kala go-go-o dad badan cabsi waxay ka qabaan in dowlad dhexe xoog badan oo haddana dadkii dallayso oo maxaan ku idhahda disho inay timaado marka dee in dalku kala go-go-ana ma rabno in dowlad dhexe xoog badan oo muxuu ah haddana dictatoriyad kale ah ay dhisantana ma rabno meesha u dhexaysa waa nidaamka federaalka adduunyadu dhan in badan oo kamid ay ku dhaqanto inaan ku dhaqanno aanan hoos xukunkii in xamar inta laga soo dhaqaajiyo la keeno banaanka keliya maahana ilaa hoos in loo dejiyo oo dadka ilaa tuulada degan fursad loo siiyo in ay ayagu isxukumaan wixii ay qaranka iyo dowlad goboleedka ay xaq ugu leeyihiin ay ka helaan meesha loo socda waa meeshaas laakiin de wadada lasii marayaahay mar walba waa iska dhib badan tahay laakiin aan ku kals aan isku kalsoonaano annagu aan isku kalsoonaano muxuu ahay waan samaysan karnaa mar walbana muxuu ahay waas horumaran waxbaan kusii daraynaa maanta waa jirsiinay waatan hadda caalamkaan u raadinayna in awooddii dowlad goboleedyada la dhiso xagga maamulka iyo xagga amniga iyo xagga maxaanku iraa dhinac walba laga dhiso waanay ka dhismayaan ilaahay idankiis dalkuna sidaas uu muxuu ahay ku dhaqan galaya haddii aan la yidhahdo
arrimaha la xiriira dhaqaale xumo xoog fara badan oo dalka ka jirta labadii sano iyo barkii aan soomaaliya joogay dadku waxa ay leeyihiin dowladdan markii ay timid dhaqaale xumaa maaragta aan ka qaadnay waddanka lacag ma jirto marka dhaqaale xumadan mudane madaxweyne adoo mahadsan ma siyaasadda dowladdaa sabab u ah ayaa la dhihi karaa mise waxaa jira culaysyo kale oo dadku aanay ka warhayn maya maya nidaamka dowladda sababo maaha muxuu ahay ridwaan dalka soomaaliya wuxuu ka soo baxayaa informal ama waxyaabaha aan qaabaysnayn dhaqaale aan qaabaysnayn ama waxa la yidhaahdo informal economy afka kalea lagu yidhaho kasoo baxaya formal economy ama dhaqaale qaabaysanaan soo aadayna dee isbedelkaas markii meel ama xilli ama nidaam lagu jiray laga guurayo oo muxuu loo guurayo nidaam kalena way imaanayaan waxyaabaha muxuu ahaaye waxyaaba qaarkood dad qaarkiis siday u noolaa jireen siday dakhliga iyo dhaqaalaha u heli jireen inay inay inay si ka duwanaa maanta ay aadaan laga yaabaa marka waa laga yaabaa dadi waxay haysteen in ay waayaan oy heli waayaan laakiin dalka nidaam dhaqaale oo qaabaysan oo shuruuc iyo maxaanku idhahdaye leh maxaanku raa istraatiijiyo la garanayo u socdaa adduunyadu siday u nooshahay oo dhaqaalaheeda u horumarinaysaan yaan rabnaa inaan u horumarino dadka dhaqaala dalkani yacni fakrinimada ama fakriga waxa la yidhaahdo aada iyo aad ayay u sarreysaa waana badan tahay dadka intiisa badanna fakriga ku nool yihiin runtii waxaan rabnaa nidaam dhaqaale oo dadka intiisa badan fakriga ka saaro laakiin dadka in yar oo dhaqaalaha informalka ah ku noolaan jirtay haddii ay jirto dee dhib ma laha insha allah dhaqaale xoog badan oo dadka o dhanna kala gaaro kuwa waxhaystana u roonaada kuwa aan waxhaystana kor usoo qaadaan raadinaynaa wadadeediina waan haynaa marka dulqaad unay u baahan tahay wax dhaqaalaha dib u dhaco dalkan ku dhacay malaha soomaaliya maanta ayay ka dakhli badan tahay maanta ayay dhoofkeedu ka dhoof badan tahay maanta ayaa maxaan ku idhahday fursadaheeda dhaqaala horumareed ay aad iyo aad uga badan tahay muddadii hore waana wax oo yacni maaha recordka soomaali bis maahane caalamka iyo hay-adaha caalamka oo dhaqaalaha ka shaqeeya yaa qiraya maanta soomaaliya in ay aad iyo aad uga uga uga dhaqaala uga dhaqaala duwanta kobaca dhaqaalaheeda iyo hawsheeda ay aada uga horeeyaan meeshii hore haddii aan la yidhaha waa gartay waxyaabaha sidoo kale dadku ay ka cabanayaan waxaa ka mid a in adeegyadii bulsho sidii la rabay aanay u gaarayn in mararka qaarkood ay jirto cadaalad darro dee waa la socotaa waddankan dhibaatooyin fara badana horey uga soo dhacay marka musuq maasuq ayaa la sheegayaa arrimahaas ma la socotaa maadaama aad tahay madaxweynihii dalka
wallahi dee duruufaha dalkeena ka jira wax badan inay jiraan lama lama inkiri karo yacni war dee anagu dhibaato aad iyo aad u badan aan ka nimiday waxaan ka nimiday dagaal sokeeyo aad iyo aad u dhib badan aan ka nimiday colaad shisheeyo dhib badan aan ka nimiday wax badan aan kasoo gudubnay maantana meesha aan joogno waa gudubna maanta waxaan ka hadlayna waxay tahay nidaamkii masalan nidaamka cadaaladda nidaamka cadaaladda waxaa lagu heshiiyey garsoorka dalka in la madax banneeyo oo siyaasadda laga madax banneeyo oo garsoor madax banaan uu yimaado dalkeenu ma lahaan jirin garsoorku waa madax banaan yahay iskama dhihi karna waa inaan nidaam iyo shuruuc iyo istraatiijiya uu ku madax banaanaanayo waa in la sameeyaa sharcigii waa la dejiyey maxaan ku idhahda raggii garsoorkii madaxa banaanayo lasoo xulaa lasoo xulay hadda baarlamaanku ag yaalaa guddiga madaxa banaan ee adeega garsoorka xubnihiisii oo lasoo cayimo lasoo magacaabay oo wasaaraddii soo soo soo soo soo bandhigtay oo golihii wasiirada soo ansixiyeen oo baarlamaankii la keenay oo sharcigiisii la aqbalay oo iyagii hadda shaksiyaadkii mas-uuliyaddaas loo dhiibi lahaa heer qaran maadaama ay ay madax banaanaanayaan baarlamaanku u yahay inay ansix baarlamaanku hor yaallo meesha u soconno waa meeshaas haddii guddigaas madaxa banaan lasoo ansixiyo waxaan rajaynaynaa qadiyada ku saabsan siyaasadda wax maanu buledgaraynayso iyo qofkii la raba waa la xiraa iyo qofkii la rabaa lasoo deeyaa iyo kii la rabaa xabsiga laga sii daayaa iyo cadaaladda dadkii la rabaa loo dhiibtaa iyo waxaas in ay meesha ka bixi doonto yaan rajaynaynaa oo dad soomaaliya oo mas-uuliyiin ah oo cadaaladda iyo maxaan ku raha shuruucda qawaaniinta yaqaano oo qeybo kala duwan weliba oon hal meel ahayn ayaa garsoorka dalka loo dhiibay sida soomaalida iyo constitutionkana ku qoran madax banaani siyaasadda wuu ka madax banaan yahay laakiin maamulka dowladnimada xubin ka mid oo ku dhex jirta waay marka waa waa ka gudbaynaa haddii ala yidhaahdo garsoorkii xilligii kumeel gaarka ahay jiray ayaa weli noo jira oo muxuu ahay tacyiinka ama magacaabista ku salaysnaay ayaa weli noo jira marka waxaan rabaa waa garan karaa dadka soomaaliyeed xanuunka iyo waxa ay garanayaan laakiin dee meel cidlaa oo eber ah oo banaan ma jiraysa e intii garsoorka cusub aan ka dhisanaynahayna midka jooga hadda noo jooga wixii khaladaad waa sii ka dhex jirana intii ansixi karna waa ansixaynaa laakiin meeshaan u soconnaha isaguna waa meeshaas dhowaana ilaahay idankiis wuxuu ka mid yahay shuruuc waxyaabaha prioritiga muhiimadaha hortabinta leh oo baarlamaanku muxuu ahaay maalmaha ama usbuucyada soo socda inuu ansixiyo aan rajaynay inuu garsoorku ka mid yahay arrimahan musuq maasuqa musuq maasuqa horta de wuxuu leeyahay mitiro lagu cabiro u leeyahay mitirka musuq maasuq lagu cabira waxa waaye qawaaniinta iyo nidaamka iyo hay-adaha jiraahi ma la dhinac maray mase lama dhinac marin markii hay-adihii qaarkood ay maqan yihiin oo qawaaniintii qaarkood ay maqan tahay oo wixii isku xidkii qaarkiis maqan yihiin horta aaday u dhib badan tahay in maxaan ku yidhaahday cabirka musuq maasuq oo dhabtaa la helo laakiin haddana waan ka daba cararaynaa meeshii musuq maasuq lagu tilmaamaba inaan faragelino ciddii musuq maasuq lagu tilmaamay inaan xilka ka wareejino ciddii maxaan ku yidhaahday joogto inaan muxuu ahay loo digo waxaan leenahay hanti dhooro guud oo xafiiskiisu shaqaynayaa noo jooga oo maxaan ku raha wax badana runtii maxaan ku rahda oo ama barasho ah ama fahm ah ama maxaan ku raha qabasho ana qabtay dowladduna ay garab sii doonto marka waxaasoo dhami waa waa jiraan dalkani dal boqolkiiba boqol sax a ma ahan wax badanaa noo dhiman laakiin dee waxaan rabnaa meesha aan ka nimid iyo meesha aan joogno farqiga u dhexeeya ahay inaan jeclaysano oon u bogno ku farxno inay guul tahay markaasaa waxa noo dhimana aan gaarayna ciddii meesha ay ka timiday aan garanayn meesha ay u socotana ma garanayso marka aan garanno aan fahamno meesha aan ka nimiday si aan aad aad noogu caddaato meesha aan u socono aad iyo aad baa umahadsan tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya stuudiyaha v o e da ee london anigoo ridwaan xaaji cabdiweli ayaan idinla socodsiinaya inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelya
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijka martida microfoonka haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka cawayska iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington oo caawana aan idinku hayo sheekooyin xiise leh waatan hore waxaan idin hayaa maalinta bisadaha caalamka oo loo dabaaldegay oo weliba la xaqiijiyey in bisadaha soomaalida ay yihiin kuwa ugu suuradda iyo quruxda badan yaanyuuraha caalamka waxaan kaloo idin hayaa tusaalooyin cadcad oo muujinaya sida loogu gabood falo dameerka iyo qayb saddexaad oo ka mid ah waraysiga fanaanada deeqa bilan meeluu guurkii qaaldamay labada isqabtaa heshiin qorshuu sabaaradu yahay yan qaxootigii aan ka helay markuu qarankaygii jabay markaan qaradaha ku lumay barafka qubanayow qarqaadhay qurbuhu way daran yihidiiyow hidii hidiidiiyow hidii waa mar kale iyo caweyska washington maalintii khamiista ayaa loo dabaaldegay maalinta yaanyuuraha amaba bisadaha caalamka waxaa sidoo kale la ogaaday in bisadaha soomaalida ay yihiin kuwa ugu suuradda wanaagsan caalamka ridwaan xaaji cabdiweli waryaha v o a ee magaalada london ayaa iiga sheekeeyey in uu xitaa jiro naadi ay leeyihiin bisadaha amaba yaanyuuraha soomaalida ah ridwan mar kale soo dhawow oo weliba ku soo dhawow barnaamijka caweyska washington oo ah barnaamijka koleyba dawalba lafilka soo mahadsan tahay waa de dabcan laftirkayga barnaamij aan dhegeysta weeyaan oo waa waxyaabo fara badan oo la yaab ah oo dunida ku cusub ama dadka dhegahooda aanay horay u maqla ayaa barnaamijka lagu maqlaa marka aad iyo aad baa umahadsan tahay waa ku faraxsanaa inaan kusoo dhawaado barnaamijka waa tahay barnaamijka caawa adaaba qayb ka ah oo wixii aad sheegto baad dib u dhegaysanaysaa waa waxaa la yidhahda minkum wailaykum wixii adigu aad ku riddo ayaad dib u dhegaysanaysaa barnaamijku adi kaa imaanaya haddana dib kugu soo noqonaya markale kusoo dhawow bal marka xiga waxaan rabaa bal adiga sheekada aad ugu xiisaha badan dhinacaagayba taallaa toddobaadkan bal maalinta bisadaha caalamka loo dabaaldegaa la yidhi maalintii khamiista aad baa umahadsan tahay caasha horta aniga dee malaha wararka uun dagaalada ku saabsan iyo waraysyada madaxda iyo waxaasaan ku mashquulsanaabaa suuragala marka shalay markaan arkay warbaahintii oo ka hadlaysa maalinta caalamiga ee bisadaha aad iyo aad baan u yaabay gaar ahaan dalkan britain oo kale markaad eegto si weyn ayaa looga hadlayay warbaahinta ama jaraa'idka ha noqdo ama telefishinada ha noqdo marka maalin caalami ah oo bisadaha loo asteeyo ayay ahayd shalay waxaa kaloo aad iyo aad aan ula yaabay waxay ahayd markii aan is-iri tolow arrimahan sii akri ayaa waxaan ka war helay inay waddankan britain ee hadda aan joogo ay ka jirto hay-ad la yidhaahdo somali cat club oo lagu gado ama maaragta lagu hayo bisadaha laga keeno soomaaliya dadkuna ay sii iibsadaan wow marka bisadihii soomaalida oo keliya bay shirkadaasi ama kambanigaasi somali cat club ay ka ganacsataaba wax kaleba kama ganacsadaan markaan sii baarbaaray oo aan isiri talow bisadaha soomaalidu maxay uga duwan yihiin bisadaha kale ee dee malaha ku nool isla qaaradda afrika iyo dunida inteeda kale waxaan ka war helay inay yihiin bisadaha ugu quruxda badan dunida oo markaa dadku ay jecel yihiin weliba bisadaha soomaalidu marka la barbar dhigo dalal badan oo dee afrika ah waxaa laga yaabaa inaad bisad madow ama bisad halka lara aad aragta laakiin soomaalida bisadaheeda kuwa dahabi ayaa ku jira kuwa cadcad baa ku jira kuwa shabeel u eg iyo kuwa shabeel u eg baa ku jira marka waxay noqdeen bisadaha ugu quruxda badan dunida waddankanna aadaa looga xiiseeyaa inkastoo aanan aada u ogeyn sida halkan lagu keeno iyo laakiin bisadaha soomaalida ayay somali cat club ururkaas la yidhaahdo iibiyaan oo ay ka ganacsadaan oo dee ay caan ku yihiinba waxyaabaha aan aan aan aada ula yaabay waxaa ka mid a markii aan isku dayay inaan dabagalo oo aan bal helo dadkaas bisadaha ka ganacsada waxaan ka war helay ama aan ogaaday inaanu qof soomaali ahba ku jirin xubnaha sare ee mas-uuliyiinta guddigaas somali cat club wow waxaan maqli jiray baadi nimaan lahee bay ag taallaa bisadihii soomaalida ee aan ogeyn in soomaaliya ay meelaha iska marmaraan oo maanta oo dhan ay gaajo meelaha la marmaraan oo oo marmar laga yaabo in ay digaag iyo wax la baxsato kalaab dhan baa loo samaystay oo laga ganacsa marka talow adoo raalli ridwan halkii bisada ama xabadii mukulaala imisaa la siiyaa soomaali kaad kalaab imisay kaa siinayaan haddaad u doonato haddaad doonato bisadahaas lacagaha ugu yar ee aad ku helayso waa saddex kun oo dollarka maraykanka ah mararka qaarkood way ka badan yihiin soomaali badan soomaali badanaa ku dhegaysanaysa bisadihii soomaaliya o dhan baa lasoo guri doonaa aan umalaynaya xaggee lasoo marinaya talo arrinta arrinta aniga aan aada ula yaabanahay waxa weeyaan dee waad la socotaa labadii labadii sano iyo barkii ugu dambeeyey soomaaliyaan ku sugnaa gaar ahaan magaalada muqdisho aan u badnaa marka bisadaha markaad aragto runtii ma dhihi kara xataa duruufta dadku ay ku nool yihiin oo kale ay ku nool yihiin duruuf kasii liidatay ku nool yihiin oo dadku wa waad og tahay bisadaha ma dhaqdaan indhahaygu waxay qabanayeen mararka qaarkood dadka hodheelada iyo makhaayadaha ka shaqeeya oo bisad haraantinaya oo isla bisad dantalow maxay meesha u timid dee bisadiibaaba waxay cuntala in laga ganacsada ama la koolkooliyo ama la ilaaliyo iska daa waana dareemi karaayo dal burburay oo xataa bani aadamkii maaragtay qiyamkiisii dhaqaale iyo nololeed iyo maaragtay awoodihii bani aadamku xataa ay dhulka yaalaan oo oo laga yaabo in dadkiiba ay faqri yihiin kuwa soomaaliya laga keeno ee halkan la keeno de waxaan oran karnaa bisado xataa soo tahriiba ma ahe malaha waa kuwa fiisooyin lasoo siiyo fursad badan helay waa waa bisadihii aan ogeyn waa sidaad sheegtay bisadaha horta way qurux badan yihiin sidaad sheegtay kuwa dahabiga midabka dahabigaa leh kuwa shabeelka u eg midaba aad u qurux badan bay runtii lahaayeen inkastoo saad sheegtay marka meelahan la joogo kale bisad madow oo indhe uun kasoo jeedaan mararka qaar laga yaaba inay kaasoo horbaxdo laakiin waxaan waxaa markiiba hadda aan isweydiinayaa goormay dadkan britishka ah ama caalamkaas kale ka yimid ay dareemeen inay bisadahan soomaalida ugu quruxda badan yihiin oo durbaba kalaab loo samaystay wallaahi aniga su-aashaas kama jawaabi kara caasha sababto a dee bisaduhu malaha way naga fara bateen oo annaga ma qiimeyn karna laakiin dadkuna kolley waa dad wax wax badan waxaan kusoo dhex jiro waxay ka war heleen in bisadaha soomaalidu ay yihiin kuwa ugu quruxda badan marka iyagii ayay ord ayay daba ordayaan oo ay doonayaan inay markaa halkan keensadaan oo ay ka ganacsadaan waa waa cajiib marka waxaan waxaan filayaa in bisadihii soomaalida wixii maanta ka dambeeyay in il ka duwan tii lagu eegi jiray n lagu eego oo ugu yaraan ugu yaraan la ogaado in xoolo qiimale ay ku ag yaalaan aad iyo aad aad iyo aad aan u jeclaan lahaa inay dadku dareenkaas qaadaan oo bisadaha la korsado bisadaha faa'iido badanaa ku jira marka yaanyurahana waxaan rajeynaya inay dadka wax la boobaan oo aan la takoorin oo aan la harantin oo weliba waa mayeeraan ah la iska ilaaliyo dhe aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad baad umahadsantaha ridwan aad baan ku salaamaya mar kale sidoo kale caashe aad iyo aad baa umahadsantah
dameeraha oo ay ku soo arooreen mahmaahyada kuwa ugu liita amaba ugu qaabka daran ay soomaalidu u adeegsato qofka ay liidayso ayaa hal abuure cabdixayi cismaan gaas waxa uu gabay isku weydiiyey horta muxuu dameer u dhimay soomaalida mase mudan yahay in si aan wanaagsanayn loola dhaqmo dameerka cabdixayi soo dhowow mar kale bal gabayga ha ii dambeeye waxaad iga warantaa waxa kugu dhaliyey in aad maanta u gabaydo dameer waan dhowahay caasha dhammaan dadweynaha soomaaliyeedna halkan waan ka salaamayaan oo fursadna ka faaidaysanayaan maanta waxaan aan lasoo diyaar garoobay gad cusub oo ah inaan mataqaanaa dameerka aan gabay ka tiriyo maadaama faraska hore iga soo geeraaray baqashii baa ii dhiman baqashana mar kalaan iyadana waxu soo diyaarin doonaa gamaan baa la isku yidhahdaa saddexdaa la isku yidhahdaa marka waxaan umalaynayaa dadkii raggii soomaaliyada abwaanadaha inay ila yaabi lahaayeen ee hore anigoo dameer ammaanay hadday arkaan sababtoo geela iyo fardaha iyo xoolaha kale la ammaani jiray laakiin ogaantay ma arag ana lafteyda mana maqal qof gabay mataqaanaa ama ku ammaanaya ama ku buunbuuninaya dameer ku buunbuuninaya hadda xarbi ismaaciil iyo cabdigahayr maxamuud cali beenele iyo camanshe waxaan umalaynaya geed quraanjo leh inay igu xili lahaayeen hadday arkaan anigoo dameer u gabeeya laakiin markay ka badin weyda waxaan arkay islaan eedaday ahaan jirtay oo baadiyaha dhagax buul ku noolaan jirtay dameer caseyr la oran jira lahayd yaa dameerkeeda aada loo caayi jiray marka iyadoo dameerkeeda difaacayso buraanbur ku difaacayso yaa waxay tiri marka caseyr caydiisa kuwa calanka looga lulay oo uu xaaskiyga iyo reerka ii xafido haddaanan baryaynin baabuur hadday rartaan miyay maalayaan kuwooday mahdiga ka dhigan ka dhigan macnihi iyadoo difaacaysa dameerkeeda difaacaysa intaasaan ka hayaa laakiin gabaygii baan u dhaadhacayaa caasha markaas aan aan usoo diya usoo diyaariyey dameerka duleedadu dinaahinhayaa sida libaax doole daryaankiisa qayladana waa laga didayaaye waa geesi doobinahay iyo dawri soo dhacaye dameeradow dadaalo dad yahow yaan la dabar goyne sida dooniyaan loo rarine dabaxa loo muujo waa duunyo lagu faana iyo doorka xoolahae waa dahab aan laga maarminoo lagu danaystaaye waa gammaan dal dheer gaadhayoon daalin abadkiise ruuxii cudurku daashooda ee duuma soo rogato duqaydiya wuxuu qaadayaa daa'imo carruure sida geela duluglaynaya ee bahalku dooxaayo waa waxaan la daydaynay intuu dow ka dhaadhacee waa kuu daacad aan soo dib jirin deriska dhaafayne ninkii deeqda eebahay dafiray darajo loo waaye abaaldooris waxaa lagu ridaa dabaqa naareede dan yar ma aha qoyskii dameer dunida haystaaye shisheeyaha intay daba galaan dawarsan maayaane dabka way shitaan oo waqood kama dambeeyaane duudkiisa keliya ugu filan daan wixii maraye doog iyo abaar doolar baa laga dalbaayaaye dildilaaca waa bari ilaa damug yaraa aasku dushoo laga xamaalaayey waa doqonnimaan weyne dar ilaah baahiinta waa lagu daryeelaaye duufaanayay idinku dhicin daad rogmanayaaye idin bacasa goortay dileen duulkii nebi saalax iyagaba dabeelaha ligay lagu dalbaayaaye dukumdaakum baa laga dhigo dabada loo taagiye dulmigay sameeyeen unbaa loogu dowgalay wuu kugu duxaayaa nafsigaa daayin gurataaye dambarkiisa goortaad dhantaad dib u shallaydaye dawlis baa dabnaha looga xidhi dacaydu dhiigtaaye boogaha dilaacana dawada kuma dabiibaane dabadana waxaa lagala dhici dogobyo waaweyne meeshii dayacan iyo digaa lagu dabraayaye dulinkaa qaniinoo dubkuna wada dubaaxshaaye lafahaa takaamoo ilmadu diriliqlaysaaye xooggiisu goortuu dabcee muruqu duugoobu ay dhuluf noqdaan bay cidlada wada dufuufaane markaasaa waraabuhu dafaadacawna feentahay daandaansi baa lagu hayaa daayin abidkiise dariiqyada markuu mari dayaa lagu yidhaahdaaye dumarka iyo carruurta ugu daran oo kusoo didiye dhagax duuli gudun daableh baa lagala daalaaye dunidaba in laga suuliyaa loo durbaantumiye dekanooyin siduu qabi jiraa loola diriraaye ayadaa kasii daran intaa lagu duraayaaye dar ilaah bahaahiinta waa lagu daryeelaaye u dareersha dooxadii noqliya dagal barwaaqaysan dareemada haddaaqee halkii dihin ha loo daayo darka ceelka geeya oo biyaha uga dambaysiiya oo dugaagayaan loo dayicin daadufkiya tuuga qoraxdana dalaalnimo uga dhiga damal harweyn geeya dallacsiiya oo sida sargaal duub ha loo xidha e dowladda ay usoo saar dastuur lagu dhaqaaleeyo maalin loo damaashaado waa inaad u doortaane dadweynow ka shira waa dhimaan daawasho lahayne wow cabdixay aad baad u taabatay waxaad taabatay inta badan sida soomaali fara badan ay dameerkaas ugu ladan yihiin weliba intii joogtay ee aragtay baa kolley ka sheekeyn kartee markii soomaaliya dagaaladii sokeeye ay ka dhaceen ee la qaxay qofkii dameer haystay caruurtiisii oo nasiino qabtay meeshii kolleyba ay ku baxsanayeen ay gaareen adiga hadda waxaad joogtaa dalkan maraykankaad joogtaa muddona waad kasoo maqan tahay dalkii maxaa hadda kugu soo duxiyey inaad dameer u gabaydo dameerka waxaa igu soo duxiyey waan ogaa in kolka horeba dulmi lagu hayo manaana soo dhaqanin dameer anigu intaan aan adduunka ku noolaa dameerna maanaan lahaan jirin laakiin xoolaha xataa cashay nabigeena isagoo yar oo daqaqankiisii oo yar ayaa lagu qaaday dameer oo xataa gabayga waxaa ku jirta kuma soo darin ee daqaqankii rasuulkeenu waa daabadu koreen waxtar weyn buu uleeyahay dhinac kasta ummadda soomaaliyeed uleeyahay qoys ahaan iyo bulsho ahaanba ninka macmiilka uu yahay biyaha loogu keenayo raashinka loogu keenayo iyo ninka ku shaqaysanayaba labadiiba wuu bahayen kii wax gadanayay iyo kii isagoolaa labadiiba wuu bahayen meela lagama maarmo haddana dulmiga ugu hay meesha libaaxa laga amaano cashay ee balalehe libaax baa saasa libaax oo dugaag ah oo wax kasta dhameeya ee xoolihii baabi'iyey la amaaraya gabayada ammaanta ugu faraha badan ee libaaxa ku jirto isagoo ku baabi'inaya ayaa dameerkiina caayada ugu faraha badan ku jirtaa mataqaanaa soomaalidu markay mataqaanaa sheekaysanaysa la caaya marka dul- dulanka intaa la eg maa garanaya meeshu ka kabsa ka- kasoo kasbaday oo weliba dameerka waa saad sheegtay isagoon waxba u dhimin ayaa intaasoo caaya loo dhaandhaamiyey oo lagu manaafacadsanayo amaanaya isagoo wax diiranaya
En, weliba waxyaabaha usii dheer eh, in cay loo dhandhaamiyo iyo waxaa usii dheer haddana inta anigu aan ka ogahay en, dameerka intuu xooga leeyahay waa la dhaansadaa waa la rartaa waa lagu manaafacadsadaa maalintuu tabar dhaco ile wuxuu waa noole markuu tabar dhaco waa la soo daayaa oo duurkaa lagu soo daaya cid xanaanayso isagoo Warkaas waa korka uu kan diirdiiran caaqile, yahay laakiin oo goor- qofina la- aysan xoogiisa goortuu dabciya waa kan le moogta oo intaasoo nabra ay ku yaalaan oo xataa cid wax siinaysaa jirin markaasuu Jirin, meelaha aa.
isaga baktiyaa marka maya mayeeraankaasa la iska ilaaliyaad leedahay ee haddana manaafacaadka lagu iska ilaaliyo qabo hala iska ilaaliyo marka waxaan kugu dambaysiinayaa een, xataa maamahayaada laga sameeyey maamahayada ku xun weeyaan hal maamaha qurux badan kuma jirto dameeraha adara ninkii ooda ka rogo arooriya dameeraha dameerta ugu xun baa ugu haraati kulul dameereley dadle xeer ma aha dameertii geela didisa iyadaaba bururufle gaadiid nin waaye dameer buu gurgurayaa dameeri isku halayn ba hooyada dabada uga nuugtaa dameer iyo daaco kayeerba daankaa la jabiyaa bal ka war maamahayiisa xataa maama hal maamaha wanaagsan kuma jirto marka marka waxaad leedahay soomaaliya baalka dhaca joojiya oo dameer wuxuu idiin dhima ma lahan intaasoo maahmaah amaba maaragtay oraah ee dameerka kusoo aroortay mid wanaagsan aanay ku jirin kuwo wanaagsan uu istaahile iyo iyo istaahile marka gabaygaygan waxaan rajeynayaa in hal dameer unba ku badbaado wax kale iska dhaafay hal dameer ku badbaado waa waa waa waan waan ku dhajaxay ka badan ka badan inay ku badbaadaan aan rajeynayna cabdihay ah insha allah
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washingtonna dhegaystayaal waxaan isaga kiindhax baxayaa fanaanada hdaada yar ee deeqa bilan iyo wariyaheenna ismaaciil farjar waraysigii ku dhex maray magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka hees kale ayaa waxaa jirta oo tidhaahdaa baxsanow dhulkayga heestaas bal iga warran iyada heestaas waa hees wadani ah waa hees ku imaatay yacni khiiro yacni heesaha ma iska imaadaan waa wadareyna ku imaatay heestaas waayo wadanku mar hore ay igu dambeysay almost labaatan iyo sideed sano ka hor anoo yaraa laga soo kaxeeyey Mm, de sideed iyo labaatan sano maystir waa yaro badan tahay ma iska tidhaahdid eh, dhulka maba arag may ma dhihi kareen ma dhihi karo soo wadani jacaylkii iga batay waa wacay abwaankuu ii sameeyey waxaan leeyahay baraf iyo qaboowiyo bacad iyo kulayl maaleeye barta aad ka joogtaba waa xeebta ugu badan bogashada dalxiiske xamar iyo berbera iyo bariyo kismaayo biyo kulule kunuhula loo tago baxsanoo dhulkaygii kama baaqan karaaye allahayo allahayo indhahaw buusaasane ubogay gaarsi laakiin deeqaha dee dhinaca kalena heesta eh, diyaarad ayaad la socotay oo dushaad ka arkaysay goobaha dalxiiska tilmaantay wiilkan sabdidii axadda la gaaro intaan gaarigayga qaato muraayadaha dejiyo shito ya saaxiibka ugu jeediyo dhegaysto bal dhegeystayaasha aynu gaadhigaa gacsaar oo badda aan u sii jeedin si jawigaa nooga dalbana
waa tahay heestaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii cawayska oo inala socodsiinaysa caashe ibraahim aadan caashe cuud haatanna qodobadii ugu doorka roonaa inoo dulmaro wararka ka imaanaya gobolka bakool ayaa sheegay in dagaal culus oo saaka salaadii subax kadib ka dhacay deegaanada garasweyne iyo mooragaabey oo u dhow degmada xudur ee xarunta gobolka bakool dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalkaasi oo ku bilowday weerar ay maleeshiyada al-shabaab ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa itoobiya ay ku sugnaayeen dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn iyo rasaas xoogan oo socotay muddo ka badan saacad saraakiisha dowladda ee gobolka bakool ayaa sheegay in ilaa iyo dhowr iyo konton ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab ay weerarkaasi ku dileen labaatanayo kalena ay ku dhaawaceen aadan cabdi abaarey gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur ayaa v o a u sheegay in dhinacooda ciidamada dowladda dagaalkaasi uu kaga dhintay hal askari afar kalena ay kaga dhaawacmeen ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashada ciidamada dowladda ee gobolka bakool danyarada nooca rakaabka ay saarnaayeen in ka badan laba boqol oo dalxiiso oo ruushku leeyahayna waxaa lagu soo waramayaa inay ku burburtay gobolka sinai ee dalka masar warar hordhac ayaa sheegaya inaysan jirin cid ka badbaaday shilkaasi dayaradan ayaa ka dowshay magaalada sharmasheekh ee dalka masar kuna sii jeeday dalka ruushka waatay dhegaystayaal intaas waxaa ku dhan idaacaddii fiidnimo si wada jira u daadiinayan anigoo cabdiraxmaan xuseen furre iyo maxamed colaad xasan sidaas iyo nabad ah geliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.